muqdishan lagu soo gabagabeeyey deegaanka xanan buure ayaa waxaa lagu heshiisiinaya hal beelo walaalaha oo halkaasi wada degta waxaana gogashan horay dhuusamareeb u dhigay madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan madaxa xukuumadda galmudug ay uheliyaan gudoomiyaha gobolka xildhibaano saraakiil ka tirsan maamulka galmudug ayaa ka qayb gala gabagabada ah gogasha oo la dhigay deegaanka xanan buure waxaa goobta ka hadlay waxgarad dhallinyaro iyo ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuur
nabadaan meeshaa ka dhacday wanaag baa ka dhacay soo dhowaada adduunka ha laga maqlo intaa baalka layidha intii ku raynaysa dhibaatadaasna ha ka naxeen intii ku dhibaataysneedna ha waxay u tahay qayr iyo wanaag dhallinyarada kaalin weyn ayay ku lahayd waxay ahaayeen dad madaalayaal ah dad aan xanaaqayn dad aan maaragtay caroonaynin dad maaragtay wax walboo lagu sameeyay u dhabar adayga ayay ahaayeen caqabadaha ku yimaada odayaasha dadkaaba ayay ahaayeen caqabadaha ku yimaada odayaasha waxay ahaayeen dad furfura oo wixii ee soco waaye furfura oo dadkii meel ku dhagaahay maaragtay meeshii ka soo fujiya oo juhdi badan iyo dadaal badan u bixiya qarashkoodii iyo naftoodii iyo maalkoodii isugu daray nabaddan waxaan raadayna waa nabade allaha noo siyaadiyo waxaan ku faraxnaa waa nabade allaha noo siyaadiyo ilaahna waxaan ka barinay midda loo fadhiyo maanta laysdhaafdhaafsaa mid waarta inay noqotaan rabbi ka barin mid waartah oo aan wax badan ku rafata nabadda maanta ay hor fadhiyaan isla dhex fadhiyaan
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay taliyaha loo xil saaray amniga deegaanka taliya cabdulaahi ilka case iyo gudoomiyaha gobolka galgaduud axmed cali jimcaale
ilaah mahad iskale halkan isugu kaaga keenay wakti dheeraan ka shaqaynaynay nabadaynta iyo amniga deegaankan ilaahay fadligiisna waa lagu guulaystay ciidamaduna waxay diyaar u yihiin wixii ka soo baxa odayaasha dhaqanka oo heshiisa inay fuliyaan haddii ilaahay idmo marka waa waxaan u mahad celinayaa ugaaska iyo odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada iyo saraakiisha ciidanka intaa ku howlaneed arrintan inay ka mira dhaliyaan qof walbaa dowrkii uu ku lahaa cid walba dowrka ay ku lahayd ayaan uga mahad celinaynaa ugu dambayntii madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan oo goobta ka hadlay ayaa ugu baaqay beelaha walaalaha inay caawiyaan agoontii ay ka tageen dadkii dagaalamayey waxaan leenahay walaalihii wax kala gaareen aan ka wada tirno aan u diyaar garowna sidii looga wada tiri lahaa haddaad heshiideen oo wixiinna aad xallisateen wixii yacni idinka dhimmanaana waa idinku gacan siinaynaa haddii wixoodii aad ku tasarrufteen iyadoo aad og tihiin sharciga islaamka waxay ka tahay agoontii inta u tagtaan madaxa u salaax agoontii inta u tagtaan oo u wada tagtaan kulligiin si daawo ay u noqoto madaxa u salaaxa xoolana u geeye taasi waa qodob qodobka kale waxyaabaha daawada keeno soomaalida dhaqankeeda waxaa ka mid a markii xoogaa ay ay wax isku waxeeyaan gabdha isi siiyaan gabdhana isi siiya annakuna guurka idin kala qayb qaadaynaa